dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska washington oo aan caawa idinku hayo jenaraal xijaar oo noogu heesaya afindi मेरी मोहब्बत जवा रही है जवा रही है सदा रही है लहरा heesaha soomaaliga xaggoodana wuxuu jenaraalku leeyahay carar ayaa igula tartama hananka iyo quruxda ibay kugu jeclaade hablahaada sidata hebadiyo asluubte dhingalin dhingalin dhin waa qaybtii labaad uguna dambaysa ee waraysi xiise leh oo kaftan iyo sheekaba xambaarsan oo aan la yeeshay jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed oo caawa iyo cawayska washington birimay xumaatow batroolka daatow kawadaagu koodow hubsan waaya maanuran
jenaraal mar kale kusoo dhowow barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtii koowaad ee waraysigan ee toddobaadkii hore aan kusii daynay barnaamijkan cawayska waxay dadku si aada noo soo weydiiyeen muxuu jenaraalku noogu heesi waaya a waxaan rabaa bal inaan qaybtan si gaara diiradda ugu saarno heesaha iyo suugaanta soomaalida iyo sidaad isku tihiin
wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waxbaad i xusuusinaysaa laba haddaad rabtaa inaad labaatan jiriga sacuuday heesaha waxaan ugu jeclaa oon isku jiilaha inaan u malaynayaa xasan aadan samatar waxaan aada uga qayb geli jiray heesaha hirgalay oon habeena mataqaana marka la tartamaya aanay dhaafi jirin waxaan saaxiibahan cabdiqaadir xasan allah u naxariistee oo habeenkii uu ka ka qayb gelaya aanu tifoosayaal u ahayn xasan aadan samatarna dee heesihiisa markaasaanu moogtay waktigeennii bay ahaayeen iyo soo kicitaankiisii marka heestii la oran jiray ugu horreysay heesihiisa uu number one-ka ku galay hananka iyo quruxda ibay kugu jeclaade hablahaadu sidata hebadiyo asluubte dhingalindhindhilindhin
xanaanka iyo quruxdaan ibay kugu jeclaado hablahaad sidata qaybadiyo asluubtee lahamiyey dartaado habeen socod ku waasho waxaan eega dhahba hawada sariirtee waxaa hiilay noqon lahaa halkiyo dhibtaan qabo adooyga hor joogsada waxaa hiilay noqon lahaa halkiyo dhibtaan qabo adooyga hor joogsada haddaad tihido hadalkayga habeen waxan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad tihido hadalkayga habeen waxan nasiibkayga halkayga waa jooga habeenkaa goobjoogaan ahaa heesaha hirgalay wow heesaha hirgala horta goormaa la qaban jiray habeen walba maa la qaban jiray mise toddobaadkii hal mar habeenka jimcaha imtixaanaada laga sii qaadi jiray afarta ugu khatarsan ayaa la keeni jiray markaasa heesta markay qaadaan muusiga laxanka miraha miisaankooda gudi a muxuu ahaa meesha soo fariisi jiro banal ah kuwaasa kala saari jiray hadhowa dadka waxaa dhihi jiray number one waxaa galay mataqaana qof walbana wuxuu soo kaxaysan jiray dee saaxiibadiisa xaafadda ciyaalka degan iyo waxoo dhan sidii si uu mataqaanaa encouragement uu siiyo marka marka habeenka fanaanka aad taageerayso la yidhaahdo kaalinta koowaad uu galay maxaad samayn jirtay
waad soo raacaysaa isagaad soo qaadaysaa waa la qaadayaa ilaa xaafadii aa la daba ordayaa gurigiisaa la tegayaa xalwadaa la samaynayaa subxii wax weynay ahayd oo runtii aad loo aad doona fanka iyo suugaanta soomaalidana waxaan is dhihi karaa asal waxa uu ahaa tartankaas laakiin waxaan habeen xusuustaa yah habeen kasta oo oo jimco ay soo gelayso oo tartanka la qabanayo marka habeenkaasba eh, kooxda tartamaysaad mid taageeri jirto miyaa mise mid aan dhinaciisa lagaa soo marinaya jirin maya dee barba intaa taqaanid waaye bersabio haddaan kuu sheegaya cabdiqadir xasan oo kale isku xaafadaan ahayn bulaal ayaan deganayn marka caawa camal wuxuu ku leeyahay eh, cabdiqadir aa ka qayb galaya caawa ku jira warka hala soo wada baxo ciyaalka xaafadana ha soo baxo lacag yaraa lagu geli jiray iyo adeerow gacantay qabo marka saasaa encouragement-ga loo siin jiray kuwii aadan kala jeclaynna markaad waxaad eegaysaa dadka siday ugu sabciyeen teatarka fadhiya waktigaas marka labada fanaan ee hadda safka hore kuugu jiro waa xasan aadan samatar iyo cabdiqadar xasan ha ka saaxiib ahaan cabdiqadar xasan xasan aadan waxaad sheegtay heestii habeenkii uu qaadaya hanaanka iyo quruxdan hibay kugu jeclaaday taasi waad sheegtay heese kaloo xasan aadan samatar uu qaado oo aan dhinacooda lagaa marin ma jirtaa beledweyne allahadow ka dhig beerta raaxada aawey baylowday haye
oo heestii heestii uu mataqaanaa oo saddex afarti jeer muusigeedu isbedelayay iyo siiqada loo qaadayo isbedelayay waxay ahaayeen heesaha ugu waaweynay ahaayeen runtii ee aad u dhegeysan jirtay ha aan dhegaysan jirnay ha cabdiqadar xasanna hees uu la qaadi jiray maxay ahayd gabadhii video iyadoo ku duuban oo dhar dhar waraysa iyo waxaasaan xusuustaa markii videoga ugu horreysa la qaadi jiray binti cumar gacala binti cumar gacal waxaan kugu jeclayay ashacuudey Ah.
adigaaba khatara adigaaba khatara heesta heesta heesta weliba marku soo xasuusiyay dharka warwarayso Ha.
haddii uu reer gabagaboobo gurboodkiisa xumaado waxaa gabay aabood
waa ku kaa waa ku kaa wallaahi adiga naftaada ma yaraysat haddii reer gabaagaboobo gurboodkii uga xumaado waxaa gaabay aabahoode bijo garashaa yeelo Ah, Ma had- garatay?
ah, haddii uu reer gabagaboobo gaboobo gurboodkiisuna xumaado suna xumaado waxaa gabay aaboode xil gudo oo garasho yeelo oo garasha yeelo
bal maxaad nugabagabaysay gaadiidku cudurku fuulo gaadiidku cudurku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad nugabagabaysay bal maxaad nugabagabaysay
inaga gubanaranay kasininiyo godolbaweynay katiya cudurnao bislanay adahade adaayererko kukala guursa islaha ayeen adaadarabigan weyday kukala guursa islaha ayeen adaadarabigan weyday hadduu reer gabagaboobo gurbocodkiisuna xumahado waxaa gabay aabahoode xiduna oo garasha yeelo waxaa gabay aabahoode xiduna oo garasha yeelo ila reer aabbiya lagala xisaabtamayaa soo maaha waa aad iyo aad marka haddii xaggii aabbaha uu habac ka soo galo waa halis
ha haddii reerka uu ka soo galo waa waa waa khatar waayo hooyada keligeed waxba ma toosin karto jansuurada dadka samayn jirayna waan ku jiray muxuu ahaa censorshipka marka kujeertada in la dhigaayo iyo in kale mariisa carbona iyo markii ay ay muug tahay markii dambe systemka waa bedelmado fanaaniinta hoos iyagoo joogay heesayaan marka dushana waxaa qofba actionka samaynaya oo maog tahay eh, eh, cayaarta samaynaya marka eh, qoladaasna waa ka mid ahaa oo sensorka samayn samayn jirtay generaal xijaar een, ah, fanaaniinta waxaad sheegtay een, kuwa ragga ah kuwa dumarkana hibanuura allah iska daaye
aamiin aamiin
hibanuura iyo yaa ugu fiicnaa mo- binta cumar gacalba xitaa way fiicnayd Eh, laakiin way ka dambaysay dee hibanuura hibanuura waa waa horreysay fanaaninta hore ahaayeen waa gartay marka Yeah.
hibanuuro heeso badan ay qaadaa qof walba mid buu soo qabsadaa marka la wareysanayo ama uu aad ama si gaara u jecel yahay heesaheeda faraha badan leh teed kala soo dhex bixlayd haddaad xusuusiso saddex ka mida waa kuu sheegaa the best heestii rako buurtaad rakadeeda fuushay sabab kale Ah.
sabab kale oo Ah, dad badan ay sabab jecel kale yihiin ha moodine
anigoo ku sugayo ku taagan surinkaas sahaliigu dhaafte anigoo ku sugayo ku taagan surinkaas sahaliigu dhaafte markaasisay nacabkay qalabkii agsidasa sirtadii ogaade markaasisay nacabkay qalabkii agsidasa sirtadii ogaade dallankaas fuushay sare kuma dhigayo dallankaas fuushay sare kuma dhigayo samaniyo xumaado isa tegi mayne dallankaas fuushay sare kuma dhigayo dallankaas fuushay sare kuma dhigayo samaniyo xumaadaba isa tegi mayne sababtale hamoodine
waxaan ka dhegaysan jirnay weligaad ma soo gaadhay baarwar dheer may laakiin waan maqlay Waar warkiisa war waan hayaa
baarwar dheer baa galabtii la isugu imaan jiray oo raadiyaha bannaanka naloo soo dhigi jiray oo ma og tahay heesaha talantaali ee meesha hadda t v-ga laga daawado cayaaraha kubadda cagta iyo kale anoo ahaa marka ee, waxaa carays ciise ayaa nala soo fariisan jiraan xusuustaa allahu yarxam allahu raxma raxmada ah marka wakti qurux badan aad Ya.
ka sheekaynaysaa heesaha war dheer baan ku habaa naftayda aan xasan aadan ka dhegaystay
ha probri kuwaas dadkaasaanu ka mid ahay oo muxuu aha dee dad isjecel qof walba mashquul yahay Dee fanaaniinta mm, meesha fanaaniinta dalka oo dhan ay kasoo baxeen barnaamijkaasu ahaa niman waaweyn oo eh, ahaa mufakiriinta oo muqta kunjoortada sameeya ama heesaha sameeya ama lahanka sameeya ayaa waxaa ka shaq- ka shaqayn jiray fanaanka heestaa loo dhiibi jiray wasalaamu calaykum dadkuna waa waa waa ukaanaa qofka soomaaliga waxaa lagu kala saacir jiray codkiisa iyo popularitigiisa iyo heestiisa sida loo jeclaaday انتحر أول والد وغنيك قدنتي إلى أن كاري وغيامي ماي وغيامي ماي وفتحي هبيكي ودايما كحيسو hadal umaadhi taago heesaa wardhiir baan ku habartaydo inta way furtayda dadkaygaga hoyda
cajiib cajiib waxaad sheegtay shalaal xijeer eh, in cayaal buule elayd ahayd ood kusoo kortay xaafadaas aad maaragtay kasoo dhex baxday heesaha banaadiriga ee dadka eh, degan agagaarkaasi aadka u u jeclaayeen iyo riwaayadihii safka dheer loo geli jiray tiyaatarka ee banaadiriga ahaa saa banaadiga dee axmed weyna lagu samayn jiray koodka iyo agtiisa boostadii hore iyo ayaa lagu samayn jiray marka riwaayadihii safka dheer loo geli jiray ee banaadiriga ahaa marna makuu suuro gashay inaad safkaas dhinac ka gasho ha mar marna eh, waxaan ka mid ahayn dadkii eh, dee ka qayb geli jiray oo moogtahay eh, de hadda waa ilaaway oo wakti dheer baa ka soo wareegay laakiin waxaan hubay eh, saa banaadiriga bisha kowdeeda iyo labadeeda iyo soddonkeeda tiyaatarka waa lasii carbuuran jiray maxaa yeelay waa marka keliya mushaharka la qaato oo dadku ay awood u leeyihiin dhaqaale sh- shilin iyo lacagtay ku gelayaan markaa la helaayo bookingaa lasii samayn jiray sida day- dayuuradaha waxaa kaloo iyadana jirta ha hees muxuu qaado axmed cali cigaal oan runtii jeclaa miraheeda inkastoona aada u haynin mid oo khatrad daahiray qaadi jirtay iyadana waa jiraa kan axmed cali cigaal wuxuu ahaa dagaalkii labaad sidiisiiyey dagaalkii labaad sidiisiiyey difaaciyo weerar baan ahayey miyaa lay dagi karaya Eh, dagaal ma ahayn jacaylu ka waday jacaylu ka wada haa dagaalkii labaad sidiisii Ah.
difaaciyo weerar baan ahaay miyaa la degi karaa Ay karaya ha laakiin siiqada waxaa loo malaynaa dagaal inuu yahay. dagaal ma ahayn maya waa jacayl jacayl buu ahaa jacayl uu ahaa haa jacayl buu ahaa haa Jacayl buu jacayl ahaa.
buu ahaa waa hees cajiiba heestaasi haa haa haa In- inkastoo oo markii aan yaraa oo iskuulka aan dhiganayay glass sevenka markaan ahaa nin waxaan ahaa muxuu ahaa waxay igu adkayd ardada horteeda waxaa dhan ku ciqaabi jiray ninkii dembi gala ama homework ka soo shaqayn kari waaya kaali galaaska ka dhe hortiisa ka hees meeqa heesaad ku tuurtay oo may aniga kan waxaa dhihi jiray aniga waxaan markii la dhahaaba albaabkan ka sii bixi jiray marka waxaan ahaa dadka dadka hortiisa aan ku heesi karin Haye.
ma garata aan ku- aan ku heesi karin Waa xisho- marka waad xishood badnayd miyaa waxsha badnaa heesaha eh, inaan hoosta hees ka qaado marka waxaa islahay cod ma lihid noloshaydana xagga fanka ma ahene xagga kubadda iyo cayaarta iyo iskoolka waxaasaan u qaabilsanaa maya gabdha garad.
gabdhaha fasalka kula dhigtaad ka baqaysa malaha gabdhaha haa dee haa gabdho waa kugu qosqoslay warka reer baadiye waaye muxuu ahaa heesna ma yaqaanyaan lagu dhihin codna haddaadan lahayn heestana aadan xafidsanayn laakiin markii dambe oo dee aan sarkaalka noqday oo aan sansarshiibka joogay weliba Ha.
waa doob dilaacsado de markaa heesaha waa waa qaadi jiray waa hor fadhiisan jiray waa ka sheekeyn jiray ma garan hees kale oo iyadana muxuu ahaa eh, nin aan saaxiib nahay oo la yidhaha cabdiweli jaamaca waale cabdiberi samaadka heestaas inaad maqashaan u malaynaya khatro daahir ay qaado khadra daahir ee qaato heestaas markuu gabadha soo meersanay gabadha farxiyaa la yidhaaha waa sheeke dhisaa oo rasmi oo dhacday baydha baan u raacnay uu Waa gabadha gartay.
kusoo meersanayey oo uu ku bartay isagana baydha buu ka shaqaynaya iyadana kubadda waxay u cayaari jirtay dowladda hoose haye marka baydhabay tagtay cayaartuu ku bartay eh, meeshuu ku arkay kadibna gabadhii wuu jeclaaday kadibna gabadhii markuu uu baydhabo eh, ka doonayo dad sare ee dadkii u kaxaystaan ka mid aha waaw gabadhii Marka aad sheeka u baralay jeclaa.
waa qiso dheer waa qiso dheer haye
caawa inay dhegaysanaysaa u malaynaya iyadiyo wiilkii wiilay dhasho cawaale la yidhaah haye Ayuu mid- marka eh, marki markii dambe iyo anoo wada aqaano saaxiibadana markii dambe waa tay dhooftay oo waa soo noqonayaa tiri sacuudiga waa soo noqon weyday haye markaas waa marka heesta loo qaaday khadra daahir iyo mugtay heesta cabdiberi samaadkii ma baraarugtaayo booliyow ma oydaa hadda heesta hees ma garad hees hees erey ahaan loo loo loo sheegi kara maahay ku dhufo qadar cabdoberi samaadkii samaadkii Marka sheeka baralay.
ka kaftan ley isla beerdhimo oo ma Ma baraarugtaayo boholyow ma hoyda
waa hees cajiib waa hees cajiiba heestaasi een, ah, adaa ku wata jenaraale een, toddobaadyo lasoo dhaafay baa barnaamijkan isla caweyska waxaan ku waraystay cabdiqafaar ciise wardheere oo heestaasi kabaralay sameeyey laakiin laak- laakiin laakiin qisadaa laga sameeyo gabadha waa tii cabdiweli jaamaca waale oo isaga Ah.
oo isagana uu- wuxuu ku jawaabay heestii bararyaaq Ah.
bararyaaq buu ku jawaabay Ay, wa- ha aniga tahoraan aada u xusuustaa tii dambe inuu jawaabay waa runta waa waa waa waa maqlay ha laakiin qisada isagaaba iga sheekeeyey qisada laga sameeya cabdiweli jaamaca waale iyo gabadha een, la xiriirtay qoraabu qoraabuba ahaa anigu aslaha filim buuba ka samaynaya sheekada sheeko cajiib ay ahayd miyaa haa sheeka life oo cajiib oo la yaqaana Waxa- waxaa kaloo jirtay maqante markii ay- ay- ay- mar la-aan yaryarayn filmaadaanu aadi jirnay teatrkaanu geli jirnay eh, fiyoorahaanu aadi jirnay shileema waxaa jirta shileema la yidhaha shileema nasr oo markii filmaadka hindiyada ay nagu bilowdeen aada loogu dhigi jiray oo hindi aada loogu dhigi jiray haa ha marka filin la dhihi jiray muxuu ahaa janwer oo aan u malaynaya sixty seven sixty five ama sixty eight meelahaas ahaa oo soomaalida aada u jecleedahay dawaan aanba maqlay isagoo af soomaali laga dhigay he maxaa ku jiray heesaha waxaa heesta waxaa la dhihi jiray waxaa waxaa shami kabuura atoore ka ahaa marka eh, filinka annaka siduu u socday luqada maanaan aqoonin laakiin heesahan ra- raaci jiray heesahooda jacayl ahaa fiyooriyaal iyo wax isaga daboordaya ma garat aada iyo aad aada iyo aad marka heesaan jeclaayo ku jirtay oo la dhihi jiray meerbi mohabati jawarahihe jawarahihe sadarahihe dararara मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रही है सदा रहेगी
qaabkaasoo kale ma garan mary muhabbat
jawarahihe saas camale Een, laxankaas waxaa la saaray hees soomaali ah oo fanaan la yidhahdo xuseen axmed suudaani iyo caasho cabdo ay wada qaadaan oo inta gabar suuleeqa soomaali joogta oo
saasoo hindi aan leejirin न तुमसा कोई जमाने भर में हो न तुमसा कोई Wow, जमाने cajiib marka ugu dambayntii jenaraal xijaar bal ma jirtaa hees aad is leedahay dhegaystayaasha kula dhegaystaan caawa barnaamijkan caweyska washington ee is leedahay dad badan ayaa dhihi doona ishcalaa hees uu la helay generaalka haddaad ii saarayso de heli karayso waxaan jeclaan lahaa inaad ii saarto heesta beledweyne beledweyn xasan aadan samater hasaada sabataraha diyaar aad baa maasan tahay generaal thank you aada iyo aadan kaaga mahadcelinaya caashicun
dawaabiseeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo waxnaan shamaan oran
heestaas beledweyn ee uu qaada fanaanka xasan aadan samater ayaan kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington oo uu martiigu ahaa generaal cabdi xasan maxamed xijaar taliyii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa generaalka iyo wakhtigiisa qaaliga ah ee uu u hibeeyey barnaamijkan caweyska washington si uu ula caweeyo shacabkiisa soomaaliyeed intaan markale kulmayna dhegaystayaal oo caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
holyow daraadii soo faraaq nuglaantii balaa lagu ducaysino barya kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daajo kawada bukoodo hubsan waaya maan oran birimay xumaato batroolka daajo kawada bukoodo hubsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weyno dereriyo ballaardo beled weyn kocaano dayidaaqda baaro bilig dheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi la yidhaahda baaru bligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi